waxa uu ku sheegay wasiirka dastuurka arrimaha dib u heshiisiinta galmudug maxamed cabdi colaad sababta aysan uga qayb gelaynin shirka looga hadlayo arrimaha dib u egista dastuurka soomaaliya in maamulada dhigooda ee federaalka qaybta ka ah iyana aysan ka qayb gelaynin keligoodna uusan micno u samaynayn inay shirka tagaan waxa uu ku sheegay sababta iyaga iyo maamulada kale ay ku qaadaceen ka qaybgalka shirkaasi taagtaaga siyaasadeed ee ka dhex jira madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada mar uu la hadlay idaacadda goobjoog maxamed cabdi colaad wasiirka dastuurkii dib u heshiisiinta galmudug waxa uu tilmaamay wafdigii galmudug uga qaybgeli lahaa shirka arrimaha dastuurka in mar hore muqdisho ay gaareen ha yeeshee aysan suurtagal ahayn inay tagaan xarunta shirka uu ka furmayo dabcan waxaa kasoo qaybgeli waayey maamul goboleedyadii lagu casuumay annagana waxaan go-aan qaadanay inaan maaragtay soo dhamaystiro maamul goboleedyada si uu u yeesho shirka tayo oo maaragtay la higsado sidii ay wax fiican uga soo bixi lahaayeen waa garti marka shirkii ma dib buu u dhacay mise sideedda bisha waa furmayaa sida qorshuu yahay shirka kulley dadka baabiinaya ayaa dhihi karaa dib u dhacay ama uma dhicin laakiin annaga waxaan usoo jeedinay maadaama ay maamul goboleedyadii dhammaan aysan kasoo qayb gelayn inaysan annaka macnana usuubinayn inaan ka qayb galno halkaasna haddaan ka qayb galno ay lumayso wixii laga rabay faa'iidadii laga rabay shirka ay ay lumayso isla markaasna waxaan ka codsannay wasaaradda dastuurka inay raadiso dhammaan maamul goboleedii loogu talagalay inay shir ka qayb galaan si shirku tayo fiican u yeesho wax fiicanna lasma yani laisla meel dhigo loogana faa'iideeyo dadweynaha soomaaliyeed ma waxaa jira go-aan gaar oo galmudug shirkaas ay kaga baaqsanayso mise muhiimadda waxay tahay in dhammaan dhinacyada quseeyaan oo kasoo qayb galaan oo keliya ha intaas waay maadaama aysan kasoo qaybgelayn dhammaan maamul goboleedyadii yani sidaan hore kugu sheegay annaka go-aankeena waa iska cadyahay ma kasoo qaybgeli karno shirkaas annagoo cuskanayna iyadoo maamul goboleedyadii aysan kasoo qaybgelin waxaan ognahay inay qaadaceen intaas un baan ognahay sababtu maxay tahay idinkii maamul goboleedyada kale aadan uga qayb gelaynina shirka waay annaka waxaan uskana saan kuu sheegayba inaysan maamul goboleedyada ka qayb gelin aysan xubno ka ahayn waxaana dareemi kartaa annaka inaan wafdigeena shirada muqdisho isla markaasna uu yahay waftiga keliya oo tegey sidaas awgeed markaan aan isla fiirinay waxaa noo soo baxday inaan anaga keliya macno aana suubinayn isla markaasna wasaaradda aan ka codsanay inay dalabto maamul goboleedyada goboleedyada kale si shirka uu noqdo mid taabagal ah waa gartay ma la dhihi karaa khilaaf galmudug iyo dowladda dhexe u dhexeeya ayaad uga gaabsanaysaan shirkan oo waayahanba xiriirka dowladda iyo galmudug ma wanaagsanayn walaahi siyaasiyan waa ognahay in galmudug iyo maamulka dowladda federaalka uusan laga taagtaa ka jiray laakiin annaka hadda midaan cuskanayno waa xubnihiina la midka ahaa oon shirka kasoo qaybgelayn markaan aragnay annakana waxaan go-aan ku qaadanay inaana ka qaybgelin waa garta wasiir ugu dambeyn maxaa kusoo beegay aad is leedahay xilligan maamulada aad ka midka tihiin inay ka qaybgeli waayaan shirka muhiimka ah ee looga hadlayo arrimaha dastuurka soomaaliya
kolley aniga ma ogi nin walba wax u qorshaysan ama ugu qaybgeli waayey laakiin dabcan siyaasadaha cakiran ee udhexeeya maamulka federa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaan dhihi karaa saldhig ayay u tahay in maaragtay aysan aysan fursad u siin inay ka qayb galaan shirkaas muddooyinkan dambe waxaa soo ifbaxay khilaafaad u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada waxaana uu u muuqdaa mid sababay inaysan mas-uuliyiinta qusaysaysan ka qaybgelin shir muhiim u ah dowladda soomaaliya daahir faar axmed idaacadda goobjoog magaalada cadaado